dhinaca kale si aynu wax badan kaga ogaano ee wararkan ku saabsan in ciidamo ka tirsan ee kuwa milatariga dowladda ay ka baxeen marko waxaynu ka wareysanay guddoomiyaha ee magaaladaasi maxamed cusmaan cali yariisow bal faahfaahin naga sii wararkaasi bismiillaahi raxmaan raxiim arrimahaas way jiraan ayaamahan ayay ciidamada milatariga saraakiishooda iyo ciidamada ayaamahan ay isku dheganaayeen ayagoo madaxda ay leeyihiin ciidamadan inay ka qayb galaan dagaalkan iyo dhibaatooyinkan ka jira gobolka marka ayagana ciidamada waxay yidhaahdeen aniga kuma dhimanayno dagaal qabiileed iyo waxyaalaha iyo deegaan lama dagaalamayn doono annaga waxaan nahay ciidamo qaran hoola noola soo diray hooshaasaa qabanaynaa marka tan kale labaadna dhaqaalihii iyo waxyaalihiina waa laga xoryaamiyo dad gaar ah oo maleeshiyaad oo magaalada dhexdeeda ayay ka jabeeneen oo dhac iyo wax walba ay sameeyaan markay ciidamada militariga u tagaan maxaa madaxda waxay leeyihiin maxaa idin geeyey maxaa idin labay shacabkii hortooda lagu dhacayo aawadeed iyo dhibaatooyinka jira ayay kasoo gelineen makasta dadka deegaanka qaarkood oo aynu wareysanay waxay noo sheegeen in laba arin ay ku baxeen ee ciidamadan ee dowladda ka tirsanaa midda koowaad mishaarkii ciidamada oo aysan qaadan muddo bilo ah iyo isku dhac ee maamulka iyo saraakiisha qaar arrimahaas yariso maxaad nooga sheegi kartaa maya mushaarkooda daraasi dhow ay qaateen mudda hal bila mushaarkaasi maqan yahay taas mushaarka maana arrinta jirta waxay tahay gadoodka keenay horta ciidan ma xumaadeen madaxdeeda xumaata madaxdii ayaa in qabeen inay macnaa meel waxaqliyaan inay dagaalo iyo waxyaalahan ka qayb geliyaan ayay rabeen marka ciidamadana way ka gadoodeen oo way diideen annaga waxay yidhahan deegaan lama dagaalamayno shacabna dhaiisa iyo kursigiisana mar la raala kamana qanayno nimankaan magaaladan kashaada ee wax ku dilaya aan laga qabto iyo guryaha saraha saaran maxaa idinku jiraan yari afaarahaasaa geliniya ciidamada marka way akirmeen aada iyo aad dad oo macnaa ninkii soomaalinimo oo jecel oo qarannimo jecel ee maanta ka danqanahay shacabkiisa oo ciidamada xoog dalka soomaaliyeed ah ayaa ka baxay madaxda oo meesha joogta ayna ka garuudeen markay aragtooda arkeen ayaga waxaa noolsoo waxaa loo soo diray inay la dagaalamaan cadow kale laguma soo dirin inay shacab iyo deegaan iyo waxyaalahaas ay gumaadaan xaqiiqda arrintan hadda aad ii sheegayso intee ayay la-eg tahay xaqiiqda arrintan ee hadda aad ii sheegayso oo ku saabsan in ciidamada arrimo badan lagu qasbay sida in dagaal ay ka qayb qaataan iyo kuwa kale intee la-eg tahay barta waaye ciidamada markay u yimaadeen aniga ciidamada mas-uul anaga way soo waceen meelaan ka baxdaayeen waxaa la gaaray in la celiyo xabad lagu rido laba teknik ah xabad lagu tuuray teknikooyinkan ayagan ma jawaabin way kasoo baxeen ciidamadii kale baawar inay soo raacaan waa loo diiday dhinaca ana i soo waceen waa ii yimaadeen aniga ciidanka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed mas-uulkoodaan ahay anigana waxaa sharaftayda inaan maadaama ay xidigii dawladda wataan ciidamo qaran ay yihiin meel alla meeshay rabaan inaan macnaa si nabadgelyo ay ku maraan tira ahaan imisay gaarayna ciidamada baxay laantabuur ayna joogaan hadda idinkoo dhib aan qabin kolleyba waxay yidhaahdeen wasaaradda gaashaandhigga macnaa annaga inaan aadno dhibaatooyinka na haysta iyo waxyaalahaas inaan u sheegnaan rabnaa guddoomiya siday kusoo baxeen markasta
tira ahaan imisay ahaayeen ciidamada isaga baxay marka adiga yaraan boqol waa dhan yihiin haddii ka yareen waaye laakiin se wixii kalena kolleyba ayagana bera warkooda cadla heli doonaa laakiin magaalada hadda ninkii oo macnaa shacab u danqanaayo oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ah oo illa xumada diidaayo madaxda yunkina isku dhaceen si nabadgelyo ah ayay shacabkooda u dhexmareen shacabkooda kafaraxsan ay dhexmareen haddana laanta buur iyo meelahaas ay joogaan kolleyba wasaaradda arrimaha gudaha waxay warbixin sii doonaan haddii ilaha shiraado waxaa la leeyahay waxay soo gaareen ciidamadan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya miyaysan jirin
qaar waa gaareen qaarna laanta buur sida kuwii dambeeyey hadda baawarka caasiyaashaan ku qaadnay si nabadgelya had kolleyba laanta buur ay ku gaareen ayagoo bes qaba kuwa kalena kolleyba xamar waa lii sheegay qaarna muur inay joogaan oo macnaa taliyahooda meesha ay ku sugahayaan taliyahan ani kolleyba baawar yar oo kaarib ah ayuu qaatay waa ka dababaxay marka wixii dhiman kolleyba beri waa la arki doonaa laakiin caqabada ugu weyn meeshaan horta colaadeeda way dheeraatay xildhibaan u danqada ama wasiir u danqada oo gobolkan marna ma helin nasiib uma yeelan tan kan lamaad shariif xasan oo madaxweyne ah asaga ruuxiisa shacabka dhibaata waxaa gaartay saqiir cunug saqiir ah oo lix bilood jirta iyo wiil sideed jir ah oo inta uu kanka u sideed jir ah oo lix cunug ah oo aabboodan aloon ah oo dhintay oo iyadoo ayadoo sagaashan iyo todoba jir ah la dilay asaga madaxweynihii soom- koonfur galbeed as ah kama tacsiyeyn gobolka shacabka degan xildhibaanka tacsiyeyn ma jiraan dhibaatooyinkaas dhan marka waxaan u maleeyaa madaxda ruuxeeda inay ka gaaraysay nabadan waxay ku jirtaa ciidamo qaran oo isku dhaf ah oo soomaaliya la keenaa marka dhibaatooyinka xalaadan ragaadiyey ragaadiyey oo badiyey xasan maxamuud maalintiiba doortay ilaa araanay daan xabad ka socdaan guryaa la gubay soon basameed ay tahay xildhibaan u danqada madaxweyne ka hadla wasiir ka hadla weli lama arag marka shacabkaan allah u maqan xildhibaanna ma laha wasiirna ma laha koonfur galbeed ka tirsanaayo ama dawladda dhexaa ka tirsanaayo marka waa dad kursiyaashooda lacag ka baxsaday aan shacab ka maqneen gobolna ka maqneen kursigan ay gateen ay shacabkana ka warqabaan laakiin kulliga shacabka waa ka tagi doonaa ilaa aan u maqan ilaa aan garabkooda geli doono ugu dambeyntii marka ee, dhowr mar oo aad ka hadashay ee, xaaladda shabeellada hoose gaar ahaan ee marka oo guddoomiya adiga aad ka tahay ee, waxaad sheegtay in ciidamo yari ay ka jirta halkaasi sidaa darteed sidaa darteedna ee, maamulkaada uusan xaqiijin karin ee, amniga ee marka iyo meelaha kale ku dhow dhow marka ciidamada maanta soo baxay ee boqolka gaaraya ee, soo kuma filnan amniga
horta meeshaan waxaa jira daacad hadday jirto dawladda waa eh, dawladnimo xusma oo ay jirtana oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed macalin booliisa aado nabad sugidda aato daacadnimo hadday jirto gobolkan eh, waa dejin karaan laakiin eh, intay saraakiin oo madaxda ah oo hal beel ah taliya guuto taliya unug taliya waxa hal beel ah gubkii dawladda oo hal beel ay wadato cid wax ka qaban karta ma jiraan taasina dawladda wasaaradda gaashaandhigga qaladkeeda leh qaran waxaa la yidhahdaa soomaaliya oo dhan inay ciidamada ka mid ahaadaan laakiin sarkaal haddaan ani naqdo ku-xigeen in adeerkiyaas naqdo kii tali unug in adeerkii kalaas naqdo dadka kuma qancaayo qaranimina ma aha dhanka labaadna dhibaatada ka jirta gobolka shabeellada hoose aniga markaa dad tiri amniga waa su- waa sugalaadahay aniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa yimid laba habeen bariyey bamba ma dhacin xabadna ma dhacin ra-iisul wasaaraha cabdi weli aa yimid bamba ma dhacin wax dhacay ma jiraan xasan sheekh maxamuud bardas ku qalaystay banoonay ku cayaareen nabadgelyaa ka jirtay ciidama deegaanka iyo ciidama military oo daacad ah nin la yidhahdo jilcogaas watay ayaa nabadgelyada sugay laakiin kadib caqabadda waxay keentay ciidama qabiil ah oo hubkii dawladda saraakiil badan oo dagaalada qabiil ku dhaawacmaa jiraan Eh, laakiin aniga waxaan leeyahay madaxda dawladda kuwa koonfur galbeed ciidama qaran ah isku dhaf ah oo daacad ah hadday gobolkan la keena waa degaa haddii laakiin hub qabiilkii eh, hal qabiil hubkii dawladda lasoo siiyey weligeed nabad kama dhici doonto mana ka dhici doonto